إن الله اصطفى آدم ونوحا آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين xaflad lagu soo gabagabeynaya tartanka qur-aanka kariimka ee gobolada jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta lagu qabtay masjidka calimataan ee magaalada hargeysa iyadoo halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore gashay haddaba waxaa halkaasi ugu horreyn ka hadlay madaxa idaacadda qur-aanka kariimka ee reediyo hargeysa maxamed cabdulaahi shabeel
maadaama aanad qarankan uga mas-uulahay idaacadda qur-aanka kariimka ah inaan ka soo qayb galo munaasabadda tan lagu weynaynayo qur-aanka kariimka iyo ehelkiisii lagu tartamayo abaalmarinta lagu bixinayo islamarkaana aan dhammaantiin ku wada faraxsannahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sheekh maxamed aadan iyo tiimkiisa hawshan aadka isaga xil saaree soo qabanqaabiyey iyo cidda gacan maaliyadeed ka geysataba sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa wasiirka diinta iyo waqaafta somalilan saaxiibkay sheekh khaliil cabdulaahi axmed wiilashii da'da yaraa ee qur-aanka inoo soo bandhigeen aad arkayseen intaa kaalmaha hore gashay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay sheekh ismaaciil cabdi hurre ismaaciil dheeg oo ka mid ahaa culimmadii tartanka soo qabanqaabisay waana kan sheekhu isagaoo ka hadlaya taariikhda uu soo maray tartankan sannadlaha ah ee qur-aanka kariimka anigoo ku hadlaya afka guddida qabanqaabada iyo guddiyada taxkiimka amba garsoorka waxaan jecelahay inaan ereyo kookooban ka idhaahdo qaabkii iyo habkii uu tartanku u socday waxaynu ku jirnaa ramadaantii sannadka kun iyo afar boqol iyo lix iyo soddonkii hijrada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo u dhiganta laba kun iyo shan iyo tobanka miilaadiga mashruucan mawsimiga ah amba sannadlaha ah waxaynu soo wadnay ilaa kun iyo sagaal boqol iyo labiyo sagaaشhankii caalamka shirkadaha qaarkood waxay qoraan shirkadani ilaa xilligaasay soo jirta bay yidhaahdaan oo ay ku soo qoraan qolada rntimebay dhad ilaa xilligaa iyo xilligaasi ayay soo socotay bay yidhahdeen qolada faranjiguna ilaa kun iyo sagaal boqol iyo labiyo sagaaشhankii ayay xafladeennani soo socotay waxaan u mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay diyaarinta iyo hirgelinta tartankan sannadlaha ah oo runtii inoo noqday sunno suuban oo wanaagsan oo mudan in lagu daydo dadka aannu u mahadnaqayno kow waxa ka ah shirkadda waddaniga ah ee dahabshiil oo si hagaar la'aanah oo sakhinnima ay ku jirto u maalgelisa tartankan musaabaqada qur'aanka aynu odhan karno waa tartanka somalilan culimmadii kale halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed cumar dirir
walaalayaal aad iyo aad baynu ula faraxsannahay walaalaheen oo qur'aanka kariimka ah xufaad ku ah oo aad u daayar oo codkooda iyo xifdigooda iyo kalsoonidoodaba uu ku soo jiidanayo aad loogu soo tabcay waxaa waajiba inaynu u ducayno iyaga waalidkooda iyo mucallimiintii ku soo tabcay waxaynu leenahay jasaakum ullaahu khayran allaha ka abaaliya xifdigana allaha u sugo inta kalena allaha u sakhiro
haddaba tartankan oo ay maalgeliso shirkadda dahabshiil ayaa waxaa isna halkaasi ka hadlay cabdirashiid faarax axmed oo ah maaraya ku-xigeenka shirkadda dahabshiil
barnaamijkan shirkadda dahabshiil ku tala gashay waa inoo socon doonaa intaynu jirnaba haddaynan nafta waayin inta shirkaddaas jirto waxaannu idiin ballan qaadaynaa inuu sidaa u socon doono shirkaddu runtii aad iyo aad bay ugu faraxsan tahay yacnii in dadka faraha badan ee qur-aanka ilaahay akhriyaya ay magaranaysaa kala qayb qaadato khatimaadda qur-aanka
gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka diinta iyo waqaafta somalilan sheekh khaliil cabdulaahi axmed isagoo ardaydii tartankaasi ku guulaysatay guddoonsiiyey jaa'isadihii loogu talagalay
ugu horayn waxaanu mahadnaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ilaaha inoo soo sakhiray inoo soo fududeeyey inoo dhammeeyey inaynu xafladdan kala soo qayb galno ubadkeenna yaryar ee beerkeenna ah ee gobolladoo dhan isaga yimi ee tartankan qur-aan kariimka ee munaasabda qaaliga ah aan ku qabanno ku xusno sannad walba ay soona waday shirkadda dahabsheel ee maxalliga ee caalamiga ah shirkadda dahabsheel runtii waa u mahadnaqaynaa iyadana waxaa u mahadnaqaynaa culimaaudiinka iyo walaalaheenna garsoorka mashaaikhdeenna ah ee intaaba soo waday ilaa labyo sagaashankii soo waday tartankan soo waday oo aan rajaynayo waxyaalaha ilaahay dalkan iyo dadkan iyo culimmadan ku barakeeyey inuu ka mid yahay ciza- kitaabkan alleh subxaana wa tacaala aynu ku faraxsannahay aynu u soo ururayno aynu ku faraxsannahay aynu carruurta iyo dhallinyarada ku guulaysanaysa kaalmaha hore aynu siinayno abaalmarinaha kala duwan ee qaaliga ah walaalayaal waxaan u mahadnaqaynaa madaxdeenna qiimaha badan ee runtii mar walba u heelan diinteenna islaamka gaar ahaan qur'aan kariimkeena kor yeelaan oad ogtihiin qur-aanka intii dowladdannu jirtay heerka la gaadhsiiyey hadduu yahay idaacad qur-aanoo loo sameeyo hadday tahay duruusta iyo maxaan ku dhahday culumta qur'aanka ama guud ahaanba diinta ee ka kala socda barnaamijyada lagu baahiyo idaacadda raadiyo hargeysa iyo tv-ga qaranka iyo dhammaan warbaahinaha kala duwan ee kale runtii kuwa waa u mahadnaqaynaa iyagana walaalaya waxaa u mahadnaqaynaa ugu dambayn waalidkii iyo mas-uuliintii ka mas-uulka ahayd carruurta maanta noo hortaagan ee qur-aanka xafiday ee macallimooda ka mid yihiin macallimiintoodii ka mid yihiin aabbayaashoodii hooyinkood ka mid yihiin ciddii kafaalo qaadatay ee ehelka u ahayd ee ku soo barbaarisay in kitaabka alleh subxana wa tacaala qalbiga carruurta ay geliyaan walaalayaal hadal badan laga yidhi halkan waqhtiguna waa inagu cidhiidhi waxaa xaqiiqa ah intii culimmada ka hadashay iyo intii culimmadan kale azhariyiinta ka hadashay iyo sida karaame qur-aanku karaame leeyahay intuba waa waxa aynu horena u ogeyn xasuusinna ayna siiyeen labaad waxaan runtii hadalkayga aanoon badinaynin oo jawaa'istii la bixinayo oo wixii wacdi ahaa iyo wixii tala ahaaba la siiyey yacni carruurteenna maanta halkan tartan ku gashay oon rajaynayo inay ku farxi doonaan aynu abaalmarinta la siin doono innaguna lafteena ku farxi doonno waxaa runtii aan ku soo koobi lahaa iclaankii uun musaabaqada amba tartanka qur-aan kariimka ee madaxweynuhu gaadhi ku bixiyo oo sanadkanna insha allahu tacala sidii u dhici doonta maalinta salaasada ee bisha ramadaan saddex tobanka tahina dhici doonta masaajidkeenna ka dhici doonta haddii alla yidhaahdo gaadhigana diyaar u yahay qofka guulaysanayna aanu aad iyo aad ugu hambalayn doonno madaxweynuhuna uu ku guddoonsiin doono qasriga madaxtooyada ee laga maamulo dalkan oo madaxweynuhu degan yahay insha allah gaadhiga lagu guddoonsiin doono ardayga ugu horeeya ardayda kale ee kaalmaha ka hoos ilaa afraad shanaad lixaadna halkan ay ku siin doonno insha allah masaajidkeena ku qaban doono yani xafladda gabagabaynta tartankaas oo runtii inoo noqday isaguna mid ku cusub qaranka mid dalka ku cusub oo inagu mahad celinaya ugu horeyn mashaaikhdii inagula talisay iyo madaxweynihii isaguna nala qaatay madaxweyne axmed maxamed siilaayo oo runtii isaguna u heelan qur-aanka si uu koryeeli lahaa oo markhaatina ka tihiin hadday tahay idaacaddaas uu fasaxay iyo hadday tahay maxaan ku dhahday karaamaynta uu karaamaynayo dhalinta iyo ubadkeenna yaryar ee uu gurigii madaxtooyada ku karaamaynayo ee ku guddoonsiinayo jaa'isada qaaliga ah iyo culimmada u karaamaynayo ee uu raallida ka yahay khayrkay wadaan iyo cilmiga iyo diinta la nashrinayo haddaba haddaynu wax yar ka xusno gobollada iyo sida ay u kala guulaysteen ardaydu waxay ahayd sida tan maxamuud axmed cali waxa uu ahaa ardaygii ugu sarreeyay ee tartanka qur-aanka kariimka ee soddonka jis waxaana uu ka soo jeedaa gobolka togdheer magaalo madaxdiisa burco waxaana loo ballanqaaday in xajka la geyn doono kaalinta labaadna waxaa galay naasir faysal faarax oo isna ka soo jeeda gobolka togdheer burco kaalinta saddexaadna waxaa galay xanafi bashiir maxamed oo ka soo jeeda gobolka maroodijeex hargeysa kaalinta afraadna waxaa galay cabdulaahi maxamed cumar oo ka soo jeeda gobolka sool magaalada madaxdiisa laascaanood halka kaalinta shanaadna uu galay xamse cismaan cabdilaahi oo ka soo jeeda gobolka togdher magaalo madaxdiisa burco